asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada waa xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtida maanta ee aynu ku soo qaadan jirnay sheekooyinka kala duwan kuwaasoo ah kuwa haddii eeba idma hayo marba dhinac ka imaada marba laga yaabaa inay wiil yar oo xigmadyahana wax kaaga sheegaan marna oday weyn oo ay murtidu ka disto wax kaaga sheeg mar hooyo haddii ilaah kuu samee ogol yahay feminismka raacday ama haweenaysiga raacday yaa laga yaabaa inay wax kaaga sheeg mar kale waxaaba laga yaabaa inay caqlaaniyadda kaaga digto mar kalena waxaaba laga yaabaa inay agabkeennii iyo weelasheenii la qori jiray ay kugu leebiso ama kugu leexiso xusuusin oo ay dib kuu geyso golihii geela ama xeradii adhiga ama ardaagii qoyska ayaa laga yaabaa inay kuugu celiso dib si aad u milicsato bal asalkaagii iyo faracaagii wixii aad ahayd xubinteenna murtada maantana waxaan ku soo qaadanaynaa dhegaystayaal si aad u og tihiinba dee dumarkiiyo ragguba way iswaraystaan dumar iyo ragba waa la iswaraystaa waa markii laga hadlaya dhanka dookha dhanka guurka dhanka qoysaska dhanka maaragta isla socodka dhanka sheekada dhanka isfahanka gabdhaha iyo ragga markii laga hadlahayo ayaynu ka hadlaynaa waa la iswaraysta oo ragga laftiisa ayaa iswaraysto oo dhaha bal heblaayo say tahay haweenka noocee u fiican wax badan baa laisweydiiya oo inagu xubinteenna murtida maanta in badan ayaynu wax ku soo gabdhaha laftooduna dee ragga way iswaraystaano rag yaa ugu fiican ka quduuca ka waran ka waran midkan orqodaha ah midkan ka waran gacanadayga beenaalaha ka waran midkan aan gabadha danaynin ka waran midka masayrowga ka waran waxaasoo dhan waa ay isweydiiyaan gabdhaha laftoodu iyaga oo kala dab qaadanhayo oo ila noloshiibaa isku xidhan oo rag iyo dumar eebaa isu beeray waana la kala beeray oo dee inaguba hooyo la-aan ma ayna dhalaneen oo hooyooyinkeen kamama dhammaan karno dhinacna oogama dhammaan karno haddii eebba idmahayo marka laba gabdhood baa iswaraystay mid baa ku tidhi heblay ragga nooceed ugu jeceshahay ragba noocaad ugu jeceshahay ii sheeg bay ku tidhi heblay markaasay tidhi aniga mi ahaa heblay ragga waxaan u jeclahay wiil yar oo toddobiy toban jir ilaa siddeed toban jir ah ama sagaaliy toban jir meelaha oo aan garh weyn lahayn hadda xaadi marayso ayaan ugu jeclahay bay tidhi dookheedii waa ay sheegatay ma og tahay markaasay tidhi hadduu ciro leeyahay ka warran hadduu ciro leeyahay ka warran sayta waa bacow ninba hadduu ciro yeeshay tidhi waa bacow aniga xaggeyga bacow buu ka yahy wiil yarow hadda xaadi martaan jeclahay tidhi markaasay tii hadduu ciro leeyahay ka warran sayta waa bacow sayte naa ka warran hadduu bidaar leeyahay nin bidaar leh bal wax ka dheh sayta yaa naa iga daa kaas waa gaal halkaa halkaa waxaad ka garanaysaa halkaa waxaad ka garanaysaa midkii cirada lahaa iyo ka bidaarta leh labadooda inay aad iyo aad u kala fogeyn gabadha meeshay dhigtay mid waxay tidhi waa bacow oo maaragtay marba hadduu ciro ka soo baxday dee waa bacow bay tidhi bacownimadiisa ha igala leexda kaasu marnaba haddii waxay tidhi uu bidaar yeeshaan waaba gaal gaalnimadaasu marka ma ahan tii ninkanu diin ma haysta ahayd ma ah waxaa weeye warninku gaalsanaadi soomaalidu ay dhihi jirtay iyo haddii la ku soo geliya hawlihii la xidhiidhay weeyaan gabadhaasu halkaas laba qodob baa marka meeshaa ku jira laba qodob oo isa saaran ayaa halkaa ku dhex jira mid waa midda koowaade gabadhu haddii ilaahay idmahayo inay dookheeda caddaysatay waa midda labaade gabdhihii soomaaliyeed ee la yaqaanay ee dhaqankii hiddihiiyo diinta lahaa sida ay gaalnimada uga fog yihiin ama gaalka iyo waxyaalaha u egba ay uga cararaan ee ayna waxba u dhex marin ayaa halkaa inooga caddaynaysaa gabadhaas khayr allaha siiyo ayaan leeyahay marba hadduu noocaas noqde iga daa ayay tidhi kaas waaba gaal leh xubinteenna murtida maanta mahmaada aan ku soo qaadanayna idamkii iibi waxaan dhahaynaa siba sibay dhaantaa siba si bay dhaantaa